Eh, bismillaahi raxmaani raxiim maamulka heer gobol heer degmo isimada eh, aw- nabadoonada aqoon-yahanka ururada haweenka eh, dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa shirkan maanta halkan ballaaran oo ka dhacaya eh, magaalada qardho shirkaas oo ah siaynu la soconno madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdilaahi deni wuxuu ku dhawaaqay in shir wadatashiya la qaban doono shan iyo tobanka marso shirkaas oo ah shir lagu gorfayn doono puntland xaaladeeda Eh, runtii puntland siaynu la soconno eh, kow iyo labaatan sano jidhay sagaashan iyo sideedii ayaa la sideetan iyo sa- sagaashan iyo sideedii waa la aasaasay xilligaa waxaa loo aasaasay in puntland aayaheeda ay ka tashato oo dowlad goboleed puntland u adeegta goboladii la ohan jiray waqooyi bari iyo danaha guud ee puntland u adeegta iyo in eh, loogu baayo goobo dowladda federaalka ah oo la helo dowlad u dhan ee soomaaliya runtii puntland meel fiican bay ka gaadhay maamul baynu samaysanay waynu ku liibaanay kow iyo labaatan sano jiri soomaaliyana waxa weeyaan waxaa dhalisay ama hooyo iyo aabbo u ah waxa weeyaan waa dowladda puntland waxaa xoreeyey oo bu- magaalada xamar oo aan la gelin wuxuu ahaa allah u naxariistay cabdullaahi yuusuf madaxweyne ugu horreeyey ee kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya intii ay burburay dowladdii dhexe ee soomaaliya Eh, runtii intaa waxaa loo ordaayey oo wiilasha u- ugu dhimanayeen oo lagu burburayey in la helo dowlad loo dhan yahay oo soomaaliya una wada adeegta dhammaan gobolada soomaaliya oo dhan alxamdulilaah dowladdaas waa inoo cagdhigatay laakiin waxaa moodaa in dowladdii sagaashan iyo kowdii dhacday waxay berigii hore isu koobtay magaalada xamar tii oo kale inay dhacday oo wax walba oo loogu talagalay maamul goboleedyada in ay xamar ay noqotay sidaa daraaddeed sidaynu la soconno hadda waa ujeedaan meel kasta dagaalaha ka socda qeyb ay haystaan ururada argixisada iyo qeyb ay haddeer dowladda dhexe ay iyaduna ay ka abuurtay xasilooni darro sida gobolada jubbaland oo kale meeshii ay ugu adeegi lahayd dadka xasilooni iyo in laysu wada keeno Eh, runtii deeqihii laga helay caalamka oo dhan oo hal meel u u wada leexday marka waxaa laga maarmaan noqday in puntland ay ka tashato aayaheeda laysugu keeno shan iyo tobanka bisha maarso laba kun iyo labaatanka dhammaan qeybaha bulshada ee kala duwan aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo labada gole ee dowladda shirkaas oo ay kaga tashan doonaan aayaha eh, puntland insha allah waxa weye puntland waa hooyadii soomaaliya mar kastana waxa weeyaan inaynu ka fiirino dhinaca wanaagga iyo sidii soomaaliya laysu wada keeni lahaa marka shirkeennu maanta wuxuu ku daaran yahay ama focuska saaraya waxa weeyaan eh, aayaha puntland si u socono puntland maanta meel fiican bay mareysaa xagee looga sii ho- tallaabada xigta xagee looga sii kacaya marka insha allah waxaan rajaynaynaa shirkaas inay ka soo baxaan qodobo midradha ah oo dan u ah puntland iyo soomaaliya intaba insha allah baan rajaynaynaa shirkeenu intaasuu daarnaan doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa bulshada rayadka iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyo nabadoonada iyo cuqaasho in ay anjadayaasha ay alla ka soo jeedinaya fokus ku saaraan horumarka puntland iyo xaaladeeda say tahay Eh, runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa